mas-uuliyiinta kowntiga gaarisa iyo kuwa deegaanka ayaa si adagoo uga hadlay xaalufin ballaaran oo lagu hayo dhirta deegaanka dhadhaab in ka badan sagaashan iyo afar karaytoo saaran yihiin dhista lagu dhisto guryaha tiira laga soo jaray geedka abaqa iyo xaabada dabka lagu shita ayaa lagu qabtay magaalada kulan dadka deegaanka kulan oo kaashanaya laamaha ammaanka ayaa gacanta ku soo dhigay karaytooyinkan oo ay leeyihiin dadka ku dhaqan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waad ogtihiin dhir baa la jaray meeshan masiibaa ka dhacday waxaan halkan u imaanaynaa walaalkeen iyo bulshada reer kulan garab istaagin laakiin waxaad ogaataan dhibkan kulan kelima haystee wuxuu haystaa deegaanka dhadhaabo idil barasaafka gaarisa nadiif jaamac aadan ayaa si kulol ooga hadlay xaalufinta dhirta wuxuuna digniin u diray dadka dhirta jara
waxaa weeye meeshan waxaa ka dhacay waxaan caadi ahayn kolley waad u jeediin sawirahana waad arki haysiin xasuuq xasuuqa maaha inuu biniaadamkani ku dhaca dhirtan la xasuuqaayo uga dhalaalaaynaayo waa xasuuq ayaga naftooda xasuuq marka xasuuq baana lagu samaynhaya aan caadi ahayn waa loo soo dhigtay waxaan qole ka maqli jiray waa loo soo qayla dad baa noo soo qaylahayaan refuujiiskii walaalaha ahaa oo annaga aan soo dhoweynay baana loo soo diray oo la dhahay kaca soo dhammeeya dhirtii iyo geedihii iyo ugaadhii gaarisa county khaasatan dhadhaab maartay sub county ilaa iyo liboye walba meeshan maanta waxaa ka dhacay arkaysiin waa maartay waa loo jeedaa afar iyo sagaashan kareeto laba beri keliya oo muddo yacni wiik gudaheeda ku yar laba beri gudaheeda two days gudaheeda ayaa intaas oo geedo abaq lagu soo guray intaasna waa cartaan leeyahay intana baa la soo qabtay oo nimanka soo qabteen ay ku mahadsan yihiin waa ninety four waa afar iyo sagaashan kareeta oo aad arkaysiin ujeetay waxay wadaana waa geedihii abaq ahaa oo maarta oo yarka ahaa geedkii yaraa abaq ahaa oo qooyan baa la soo goynhayaa markaas ama dhuxool laga dhigan rabaa ama waxaa laga dhigan rabaa maaragtay maaragtay guryaa lagu dhisan rabaa marka nabaad guur aan caadi ahayn baa lagu samaynhayaa marka geeli gerigii iyo ugaadhi kale ayagana waa la dhankiisa xildhibaanka dhadhaab faarax macalin maxamed ayaa sheegay inaan loo dulqaadan doonin wixii hadda ka dambeeya xaalufinta dhirta iyo in geedaha la jaro wuxuuna digniin adag u diray dadka qaxootiga ah waxaan rabaa inaan u sheega qaxootiga walaalihagatiin waa idin soo dhoweynay laakiin annaga xadgudbina annaga badbadinna geed dambe oon ogolaanayna in la gooye ma jiro halko geedda ma jiro deegaanka waan garaacaynaa waan la hadlaynaa ha idin siiyaan protiin hilibka protiin meel horta qaxooti hilib laga siiya adduunka ma jirto laakiin wixii la siiya waxaa weeyaan wixii u dhigma taasoo kale sidii maaragtay digirta oo kale iyo oo protiinka ah hadda wixii ka dambeeya ninkii geeda soo goynaan aragna waan soo qabanaynaa toban sanaa ugu yar intuu jeel ku jiri qaxootigii deegaanba ku talagala may maqashaan nin allaala ninkii shaqaale dowladda oo aan ku arkay in yarna inuu nimankaas uu gacan la saar leeyahay intuu lacag qaatay kabacdi kareetooyinka sii daynayana asagana shaqadaan ka bixinayna anaa widi ninka lagu qabta asagoo mise gari mise cawl dilahayo waddankan annaga aan ku jirna hadda shan iyo labaatan sana u yar toban sana ilaa shan iyo labaatan sana ayaa lagu xukumaya waa idiin sheegay haddaba qaxootiga walaalahayge deegaanka walaalahayge hal qof haddii lagu helay hilib asagoo wato mase boojin samaynayo mase kuwa haddaba soo qabto waxaan rabnaa kulligood in sharciga waan ala tigsanaynaa kala dambeyn baa loo baahan yahay geefanaha gaarisa ayaa dhanka kale dhaliil culus u jeediyey dowladda dhexe laamaha ammaanka dadka qaxootiga iyo hay-adaha samafalka ay ugu horreysay uni c r dembigaas horta number one waxaa iskale dowladda kenya national governmentiga ilaa anaga shaqaana ayaga shaqay leeyihiin shaqada horta ugu weyn national governmentiga waa protection iyo maxaan kugu dhahaa enforcement in dembiga dhacaayo oo intan la eg ay naga celiyaan anaga askarta haysan ayaga askarta haysta askartu oo meesha tuuran baa shaqadooda qabsanaynin oo waxa ay arkayeen waxbana kama qabanayaan dembiga labaad dembigan cidda labaad oo iska leh a to z waa nimankan united nationska u s c r ka loo aqaano oo maanta uu ka joogo ninkan maaragtay saaxiibkan ah oo ayagana ciddan refugeeska ah qoryana aan ugu deeqahaynin ama ma ahayd nidaam kale oo maarata dab ay ku shitaan aan ugu deeqahaynin
sidoo kale qaar ka mid a shacabka deegaanka kulan oo gacanta ku soo dhigay kareytooyinkan ay saarnaayeen dhirta qaybaheeda kala duwan iyagoo kaashanaya laamaha ammaanka ayaa ka hadlay siday uga xun yihiin in dhirta la jaro waxaan go'aansannay inaan xoolo aruurinno aan doona kareytooyinka dhibka lagu hayaan aan keenno xabsi haddaan idinka loo daayo xoolo aan siina cunto aan siina ma hayno dameerkii ma quudin karno inaan kareetay la harno ninka dambirka aan sii dayno dameerkii ninkii lahaa aan fasax oo kareeto aan ka reebno go'aanka aan soo bixin dhibkan qaxooti ma ah dhibkan qaxooti ma ah dhibka waxaa noo keentay waa dowladda Kenya UN aan loo dhaqno duurjoog ugaarle looma dhaqano adduunya looma dhaqano gabdhana looma dhaqano guddi gabdhihii xoolaha noo raaci jireen xoolihii waraabaa dhameynaya baylaha wax raacaan lahay cabsi daraad baa oga reeban qucuutu wuxuu degan yahay soddon iyo shan sano soddonka iyo shanta sana waa socdaan haweeney dharaaba waa qulqulayaan way guranayeen waxba uma arkaynin waxay guranayeen qoriga xun oo dhulka yaallo xarba bushlaha iyo qoryo ka dhiganayeen hadda gayan waxay usoo dhigteen geedka qoynaa waa usoo dhigteen geedka qoynaa markay ka badeen xididkana waa usoo dhigteen oo maxay ka dhiganayaan mardo mas-uuliyiintii ka hadashay goobta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ku nuuxnuuxsaday inay iska kaashanayaan ilaalinta dhirta wixii hadda ka dambeeya sidoo kale mulkiilayaasha karaytooyinkan oo ah dad qaxootiya ayaa la sii daayay iyaga iyo dameerahoodii waxaana laga reebay karaytooyinka iyo agabkii saarnaa maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista magaalada kulan deegaanka dhadhaab